الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray baabulxajbi sidii dhaxalka la isaga xijaabayey ama ashkhaastii dhaxalka ay iskaga gudbayeen ama iska hor istaagayeen ashkhaasiyo qofyaal kale waxauhi sheekhu wabnul akhi liabaweyni walaalkii aabbiyo hooyaba ay ka wara lahayn inankii u dhalay yaxjubuhu waxaa xijaabaya oo dhaxalkii iska hor istaagaya sittatun lix abun abo wa jaddun awow wabnun iyo inan maydku dhalay wabnu hoyo inankiisu inankuu sii dhalay wa akhun iyo walaal liabaweyni xagga aabbiyo xagga hooyaba ay ka walaal yihiin wa liabin iyo walaalay xagga aabbo un ka walaala yihiin waxau leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala wabnulakhi liabaweyni waa inankuu qofkan maydkaahi adeerka u ahaa ee aabbihii ay hooye iyo aabbowa wadaagayeen ibnulakli abaweyn yaxjubu waxa xijaabo oo dhaxalka ka qadiyo iska hor istaaga sittatun lix abun mid waa aabbo lianno dee walaalkii shaqiiq ahaba waa xijaabaya aabbihii ahaa isagana waa kasii awlaysan yahay wa jaddun midna waa awow oo isaguna derajadii aabbihii ayuu taagan yahay oo siduu u xijaabayay aabbihiiba ayuu xijaabayaa markaa mayd baan intoo wuxuu ka tegay aabbihii sanada hore iyo inanu adeer u yahay inanka adeerka u yahay dhaxalmaree aabbaha ayaa xijaabaya mayd baan intoo wuxuu ka tegay awowgii iyo inanu adeer u yahay oo walaalkii iskooye aabba yihiin u dhalay inankaasi dhaxal ma leh dhaxalkaa waxa qaadanaya uun awowga wabnun iyo inan mayd ku dhalay mayd baa dhinta wuxuu ka tegay inanuu dhalay iyo inanu adeeru yahayoo aabbihii ay hooye aabbo wadaagaan inankiisaasaa dhaxal kaleoo kan isu gudbayo kan ibnulakhi shaqiiqa waxba yeelan maayo wabnuhu inanka maydku dhalay inankiisii mayd baan intoo wuxuu ka tegey inanu awow yaho inankiisu dhalay iyo inanu adeeru yahay oo walaalkii dhalay kaaw inankiisu dhalay ayuunbaa dhaxalkii yeelanaya oo kan xijaabayo siduu aabbihi u xijaabayu kana u xijaabaya wa akhun liabaweyni walaal xagga hooye xagga aabbaay ka walaala yihiin ayaa isla xijaabaya mayd baan intoo wuxuu ka tegey walaalay xagga hooye xagga aabba ka walaala yihiin iyo walaalkii oy xagga hooye xagga aabba ka walaalay inanu dhalay waxaa markaa dhaxalkii yeelanaya walaalka ay hooye aabba wadaagaan leanna laba mid unbuu noqonayaa inuu aabbihii isaga dhalan yahay hadduu aabbihii isaga dhalan yahay dee isagu kusoo dhawaado uu soo maray qofkuna waasnado maydka u soo maray hadday joogto dhaxalka way ka xijaabtaa meelun baynu arki doonaa waladul umkaa hadduu adeerkii yahayna dee wuu ka dhowyo kanna waa ina wiil kanna waxa weeye dee mayd kanaa dhalay maydkan walaaliin kanna waa ina wiil oo kanaa ka dhow waxaa kaloo xijaabayaa wa liabin wa akhun liabin akhun liabaweyn iyo wa akhun liabin walaalkii xagga aabana waa xijaabaya mayd baan indoo wuxuu ka tegay walaalay xagga aabbo ka walaala yihiin iyo ninay isku aabbiyo hooyaba ahayn inaanu dhalay walaalkan aabbo ayuunbaa dhaxalka yeelanaya waayo isaga ka dhow ina wiilkaa isaga ka dhow waxaa kaluu sheekhu uhi wa liabin wabnu lakhi liabin walaalkii xagga aabba inankiisii yaxjubuhu isagana waxaa xijaabaya toddoba ayaa xijaabaya haaulaa'i lixda iyo wabnulakhi liabaweyni inankii ay xaggooyo xabakala inanku dhalay wuxuu yidhi wabnulakhi liab wa liabin wabnulakhi liab walaalkay xagga aabba ka walaalayn maydka inanku dhalay isagana waxaa xijaaba toddoba toddobadaasi waa lixdan aan soo sheegnay ee ina wiil in haddana walaalka xaggooda xaggaabay ka walaad xijaabayeen oo abun jaddun ibnun ibnu akhun liabaweyn wa akhun liab lixdaa iyo wabnulakhi liabaweyni inankii xaggooyo xagga abbaday ka walaala ahaayeen inanku dhalay mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey laba inan labadaa inan mid aabbihii waxay ka walaalayiin xaggooyo xagga abbaba midna waxay ka walaalayiin xagga abba un waxa dhaxalka yeelanaya kaay xagga hooyo xagga abba ka walaal ahaayeen waa baybaha ma dhaxasho waalcammu adeerkii liabaweyni yacni aabbihii maydka ay aabbihii hooyaba walaagayeen yaxjubu waxaa xijaabaya haaulaa'i kuwa wabnulakh liab iyo walaalkii xagga aabbo wa liabin kii xagga aabbana yaxjubu waxaa xijaabaya haaulaa'i kuwa iyo wacamun liabaweyni iyo adeerkii aabbihii hooyaba ay walaagayeen wabnulcam liabaweyni in adeerkii ay xaggooyo xaggaabaaabiyashadu ka walaal ahaayeen yaxjubu haaulaa'i kuwaabaa xijaabi iyo wacamun liab adeer xagga aabbo waliabin wabnulcam liab adeerkii xagga aabbo inankiisina yaxjubu ha xijaabaya haaulaa'i kuwa iyo wabnulcam liabaweyni walmuctiqu kii xoreeyey yaxjubu isagana waxaa xijaabaya casabatu nasabi nasabka casabadiisa iyo qaraabadiisii ayaa xijaabaysaa hadalkaas uu inoogu soo gaabiyo yacnii intii hore lasoo sheegay ayada wuu xaalaynaya cidda dheeraadkaa oo kii ugu dambeeyey unbuu inoo xusayaa wuxuuhi walcamu liabaweyni adeerkii ay meydka aabbihii hooye aabbaba walaagayeen yaxjubu waxaa xijaaba sideed haaulaa'i kuwaa toddobadaa horto oo kuwa toddobada ay toddobada u dambeeyoon soo tidhi abun jaddun ibnun ibnu akhun liabaweyni iyo ibnu lakh liabin ibnu akh liabaweyni iyo akhun liabin iyo ibnu akhin liabin waa toddobadaa iyo waxaa kaloo xijaabaya wabnu akhin liab inanay yani maydka ninkay walaal inanka aabihii xagga aabba ka walaal ahaayeen ayaa isla xijaabayaan oo masala mayd baan indoo wuxuu ka tegay adeerkii oo labadooda aabba ay hooye aabba walaagayeen iyo walaalay xagga aabba ka walaalayeen inanu dhalay inankaa xagga aabba ay ka walaalayeen kuu dhalay ayaa dhaxalka yeelanaya waliabin walcamu liabin adeerkii xagga aabbo ee maydkani dee aabbihii ay walaagayeen xagga aabboon ay ka walaal ahaayeen yaxjubu waxaa xijaabaya sagaalo haaulaa'i sideedda aan soo marnay sideedda aan soo tirinay ayaa xijaabaya sideedda markaa waa kuwan ugu dambeeyey uun ee aynu soo tiri lixdiiyo markaa kolba midun kusoo dar kolba midun kusoo dar sideedda iyo wacamun liabaweyni adeerkii xaggooyo xagga abbay ka walaal ahaayeen mayd baan intoo wuxuu ka tegey adeer ay labadooda aabbo hooyo aabbo walaagayeen iyo mid ay labadooda aabbo walaagayeen ka ay labadooda aabbo aabbihi hooyo walaagayeen ayaan kala xijaabayaa wabnu lcamli abaweyni in adeerkii ay labadooda aabbo hooyo aabboba walaagayeen yaxjubu waxaa xijaabaya haaulaa'i sagaalka aan soo sheegnay ee xijaabaya camka liabaweynka iyo wacamun liabin adeer xagga aabbo mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey adeerkii oo aabbihii ay aabbon wadaagayeen iyo inanay ilmaadeer yihiinoo labadooda aabbo hooye aabba ay wadaagayeen adeerkaa xagga aabbo ayuunbaa dhaxalkii yeelanaya wabnu lcam liabin in adeerkii xagga aabbo yaxjubu waxaa ijaabay isagana koob iyo toban ha-ulaa'i tobankaa aan soo tirinay wabnulcamli abaweyni iyo in adeerkii ay labadooda aabbihi hooye wadaagayeen mayd baan inta wuxuu ka tegeen laba ilmaadeer ay yihiin oo midna aabayooshooda aabbo wadaagayeen midna labadooda aabuba ay hooye aabbo wadaagayeen ka ay hooye aabbo wadaagayeen ayaa dhaxalka yeelanaya waalmuctiqu kii xoreeyey yaxjubu waxaa xijaabaya casabatu nasab nasabka casabadiisii ayaa xijaabaysa oo haddii casabadan yacni jihooyinkan casabada jihatulbunuwa ubuwa ukhuwa cumuuma jihooyinkaa hadday cidi ka joogto wala laguma dhaxlo oo ma yimaado mid walaa wax ku dhaxlaya halkaa raggii ayuu inooga hadla wuxu uhi walbintu inanta walummu iyo hooyada wazawjatu iyo xaaska laa yuxjabna lama xijaabo ayaga siduu raggaba markuu tirinayey unuu yidhi alabu walibnu wazawju laa yaxjubuhunna axadun cid ma xijaabto sidiisi leeg buuhi walbintu inanta u maydku dhalay waalummu iyo hooyadii maydka dhashay wazawjatu iyo xaasku qabay laa yuxjabna dhaxalka lagama xijaabo macnaha cid isku gudubtaa oo dhaxalkii ka xirmaanisoo ka dirtaa ma jirto xajbu nuqsaan wuu ku dhacaa oo dee inantii inan kale hadday la joogto sulusaan bay tegayaan zawjadii haddii awlaado la joogtay intay rubuc ka tagta ayay sudus tegaysaa hooyadii intay sulus ka tagta bay haddii awlaad joogto sudus tegaysaa xajbu nuqsaan wuu ku dhacaa laakiin xajbu lxirmaan bilashkhaas in laga diro oo la yidhaha cid ka dhow baa joogta ayaan dhicin qof kasta oo maydka binafsihi ugu soo dhowaaday oon cid u dhaxaysa aanay jirin xajbu lxirmaan bilashkhaas ma galo iminka inantu cid ay usoo maraysaa ma jirto hooyadu cid ay usoo maraysaa ma jirto xaaskana cid ay usoo maraysaa ma jirto laa yuxjabna haddaa wuxu uhi wa bintu libni inanta maydku dhalay yaxjubuhaa waxa xijaaba ibnun ibni uu maydku dhalay ayaa xijaaba ow bintaani ama laba habloodu maydku dhalay idaa lam yakun macahaa marka aanu la jirin man yucasibuhaa mid casabeeya marka aanu la jirin weeye wuxuu ihi sheekh wa bintulibni maydka inankiisu inantuu dhalu awowga waha inankiisu dhalay yaxjubuhaa waxaa xijaabaya ibnun inan maydku dhalay inankaa uu maydku dhalay muxuu noqonayaa ima aabbaheed buu noqonayaa oo waa kii ay maydka usoo martay ama adeerkeed buu noqonayaayo dee halkii aabbaheed buu joo u joogaa oo masala hadduu mayd dhinto uu ka taga inanu dhalay iyo inanu awow yahay oo inankiisu sii dhalay inankaa u dhalay unbaa dhaxalkii qaadanaya waxaa kaloo xijaabaya ow bintaani ama laba hablood oo maydku uu dhalay waayo waxaynu sheegnay hablo ama kuwa la dhalay ha aadaan ama kuwa la dhashay ha ahaadaane faralkoodu waa hulusayn saddex meeloodoo laba weeye markaa mar hadday laba habloodoo maydkii dheejowaan sulusaankii ayaa qaadanayaa saddex meelood labada iyagaa qaadanaya tan waxay qaadataa markaa uma soo hadhin laakiin goorta aanay waxba qaadanayn la xijaabaya waxa weeye idaa lam yakun macaha marka aanu la jirin bintulibniga ama yucasiba mid casabeeya oo walaalkeedii markaanu la jirin ama ka hooseeya masalan hadduu walaalkeed la jiro oo mayduu dhinto oo uu ka taga laba hablooduu dhalay iyo inan iyo inanuu awowiyaho inankiisu dhalay labadan hablood markay sulusaanka qaataan ee u dhalay suluska soo hadhay inan keliya inantaana casraynaya oo inantii caasibun bigayrihi bay noqonaysaa caasibun binafsihi caasibun bigayri caasibun maca algayr markaa casabay noqonaysaa waxaa kaluu noqon karaa mid ka hooseeya oo masalan mayd baa dhintayoo wuxuu ka tegay laba hablooduu dhalay inan uu inankiisu dhalay iyo inan inankiisa inankiisu uu dhalay inankaa inankiisu uu sii dhalay inantaa ka sarraysa ee u ebdada ah wuu casabaynaya markaa waana inoo iman doontaa waaljaddatu ayayda lilum ayayda hooye laa yaxjubuha ma xijaaba ila lummu hooye mooyaane walilab waaljaddatu lilab ayayda xagga aabbo yaxjubuha alabu aabbaa xijaaba aw ilummu ama hooye ayaa xijaabta waalqurbaa tadaw ee min kulli jihatin jiha kasta taxjubu lbucda atafoge minhaa xaggaa jihadaa ka timi bay xijaabi waalqurba tadawe min jihati lummi ka ahaatay ka ummi umminba weeyaan taxjubu lbucda atafog ee min jihati labi bay xijaabi ka ummi ummi abin waalqurba min jihati labi laa taxjubu lbucda min jihati luma xijaab sabilada reedaan qabano waxau sheekhu leeyahay waaljaddatu lilum ayaydii xagga hooyo ee maydka hooyadii hooyadii ahayd laa yaxjubahaa ma xijaaba ila lummu hooyunbaa xijaabtaa maxaa yeelay ayada iyo maydkan dee hooyada ayuunba udhaxaysa hooyadii hadday joogto dhaxal ma yeelayso aabba iyo awowtoona ma xijaabaan oo mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey hooyadii iyo ayaydii ayaydu markaa waxba yeelan mayso hooyadu baa dhaxal ka qaadanaysa haddiise ayay hooyadaasi aanay joogin ayaydu halkii hooyadaysa soo taagaysaa waaljaddatu lilab ayayda xagga aabba ka timi ee maydka ayaydii aabba ah yaxjubuha alabu aabbaa xijaabaya oo mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegay ayaydii aabba iyo aabbihii aabbihii iyo ayaydii dhashay hooyadii aabbihii dhashay oo ayaydii aabba ah ayayda aabba waxba yeelan maysa aabbahu maa dhaxalkii yeelanaya leannu isaga ay ku soo dhowaatay oy maydkii usoo maraysaa awil ummu ama hooyo hadday joogto mayd hadduu dhintuu ka tago hooyadii dhashay iyo ayaydii aabbo oo aabbihii tii dhashay ah hooyadanunbaa dhaxalka yeelanayso ayaydu waxba yeelan mayso maxaa yeelay hooyanimay ayaydu ku soo gelaysaa dee hooyanimadiina hooyadii rasmiga ahaydee ka dhoweyd ayaa joogtaa haddaba ayeeyooyinku laba jihay ka yimaadaan midna jihada hooyaday ka imanaysaa midna jihada aabbahay ka imanaysaa halkan haddaba fiirso wuxuu uhi waalqurbaata dhow min kulli jihatin jiha kasta taxjubu lbucdaata foge minhaa jihadaa ka timi ayay xijaabaysaa ama ayada ha soo marto ama yay soo marin masalan waxaa meeshii mayd maalintaa wuxuu ka tegey ayaydii aabbo ee aabbihii dhashay iyo ayaydii aabbo tiisii dhashay ogobay xaggii aabuun bay ka yimaadeen laakiin way kala dhow yihinoo midna waa ummul ab maydkan aabbihii waa hooyadii waa ayaydii maydka xagga aabbo midna waa maydka hooyadii hooyadii weeye ogay waa isku jihee ama waxay noqdeen mayd baa midna wuxuu ka tegay hooyadii hooyadii dhashay iyo maydka hooyadii hooyadii hooyadii daaya ayaa joogta wax hadday dhacdo looma arkabe tan dhow ayuunbaa dhaxalka yeelanaysaa ilay midna waa ummu abin baynu nidhi waa maydkan ayaydii hooyadii rasmiga ahayd midna waa maydka aabihi hooyadii hooyadii ta dhowunbaa dhaxalka yeelanaysaa mar hadday isku jira yihiin ummi ummin baynu nidhi iyo ummu ummi ummin maydka hooyadii hooyadiisii labaad tan markaa dhow ee hooyada hooyadeeda ayuu madaxalka yeelanaysa haddii aanay isba markay isku soo dhawaadeen ayagu ee ay isa soo mareen iyagoon isa soo marin baa dhacdaa maydka hooye m maydka ayaydii hooyo iyo maydka aabbihii aabbihii hooyadii markaana ismay soo marin midi waa maydka aabbihii ee maydka aabbihii hooyadii waa iyadii hooyo midda waa maydka aabbihii aabbihii hooyadii markaa tan dhow ee maydka ayaydii aabba'a ayuunbaa dhaxalka yeelanaysaa taasi horta walqurba min kulli jihatin taxjubu lbucdaa minhaa weeye waxaa kaluuna yidhi walqurba min jihati lum laba waxaa jooga haddaba labadii jiha ka yimi walqurbaa ta dhow ee min jihati lum xagga hooye ka timi waa maxay ka ummi ummin waa maydka hooyadii hooyadii waa yaydii hooyo taxjubu waxay xijaabaysaa albucda tafoge min jihati alab xagga aabbo ka timi ka ummi ummi abin maydka aabihii hooyadii hooyadii weeye markaa tan xagga aabbo ka timi baa fog tan xagga hooyo ka timi dhowaa markaa xijaabaysaa oo suduskii keligeed bay qaadanaysaa laba waxay leedahay awoodood horta hal derajo way ka sokaysaa midda labaad dee hooyada ayada ayaa u asala dhaxalka hooyadii dhaxalka asalka waa xagga ummada ayaa iyadu ku soo dhawaatay markaa mayd baan intoo wuxuu ka tegey hooyadii hooyadii dhashay iyo aabihii hooyadii dhashay hooyadeed tan hooyada hooyada dhashay baa dhaxalkii yeelanaysaa sidaasi cagsigeed walqurbaa ta dhow ee min jihati labi hadday tadhowi xagga aabbo ka timaado oo maydka aabbihii hooyadii ay tahay ayaydii aabbo laa taxjubu lbucdaa ta fog ma xijaabaysa min jihati lumkaate ka ummi ummi ummin filadhari oo kale mayd baan intaa wuxuu ka tegey ayaydii aabbo ee aabihii dhashay iyo maydka hooyadii hooyadii hooyadeed ayuu ka tegey way wada dhaxlayaan markaasay isma xijaabayaan oo tan dhawee xagga aabbaahi tan fogee xagga hooye ma xijaabsa biladale haddaan qabanno suduskii way kala qaybsanayaan taaniga hadala kortee wuxuu leeyahy ma waa xijaabayaa way ka dhowday siday markay xagga hooyaba ahayd ay ta xagga hooye dhowda tahay iyadu xijaabaysayn bay markaa u xijaabaysaa walukhtu walaasha min aljihaati jihooyinka ka ahaatay ka akhin walaal unbay la mid tahay walaalkay la mid noqon walakhawaatu walaalaha alkhullasu ee soocaahi oo liabin u sugnaaday yaxjubuhunna aydan waxaa xijaabaya ukhtaani liabbaa xijaabaya wlmuctiqatu liabaweyn ukhtaani liabaweyn waalmuctiqatu tii waxaa la ysahay kalmuctiqi bay lamid tahi wa kullu casabatin casaba kastana yaxjubu waxaa xijaabaya asxaabu furuudin mustaqriqa qolo faralqaada faralla qaadanaysoo wada dhammaystay xoolihii waxayna yidhi sheekhu wاlأkhtu min aljihaati kalakhi waa ixaala la yidhaahdaa xagga badiica walaasha yani jihooyinka ka timi ama yani tii shaqada ama tii laabka ama tii laumkaayd ha ahaato kalakhi walaalkii unbay la mid tahay wixii lagu xijaabayey walaalkii unu tago halkii walaalku yaalay ilan wuxuuna yidhi waakhun liabawayni yaxjubuhu labu walibnu wabnu libni halkaasuun waxaad dhigtaa uun ukhta dhig markaa walaashii xagga aabbiya xagga hooyo waxaa ijaabaya aabbo waxaa ijaabaya inan waxaa ijaabaya ibnulibni walaashii xagga aabbo waxaa ijaabaya aabbo iyo inan maydkule inankiisuna gu sarra iyo walaal xagga hooyo xagga aabba walaashii xagga hooyo waxaa xijaabaya aabbe awow ilmo iyo walad ibnin dhaxlaya waxaanay hal masalo aanay isku mid ahayn ayuunbaa halkan markaa ku jirto akhan liabaweynkaahi akhan liabka ah ayuu xijaabi jiray haddii ay joogo walaal xagga hooyo xagga aabba ay ka walaala yihiin walaal xagga aabba ay ka walaala dhexal ma yeelan jirin laakiin haddii ay joogto walaalay xagga hooyo xagga aabba ka walaala yihiin iyo walaalay xagga aabba ka walaala yihiin halkaa kal akhi ma noqonayso ile hore ayuu inoogu soo sheegay inay sudus yeelanayse oo takmilata thulusain markay tani niska qaadato inay tana markaa suduskii yeelanayso halkaa kala mid maaha maray xijaabtaa waa jirtaa oo casabada inoogu iman doontaa ukhtada shaqiiqada ay hadday binto la joogto akhawaadka laabkaa way xijaabtaa alakhawaat maca albanaati casabaa la yidhahdaa mar hadday akhawaadku banaad ay la joogaan umaydku dhalay casabay noqdaan dabeetana waxay yeesheen quwadii akha shaqiiqaa bay yeelanaysaa tii laabkeed markaa meeshay ka saaraysaa waxay cuskanaysaa markaa xojsanaysa inanta waxaa kaloo sheegada marka laabka inayana aanay kala mid ahayn asxaabu furuudin mustaqriqa laguma xijaabo ee masalan waa ayn waa loo soo qadarasayn marki doono waxaa kaluu sheekhu uhi walakhawaatu alkhullas walaalaha sooca hablaha ay maydka liabin xagga aabba ka walaalay sooca laba saddex afar shan ay xagga aabba ka walaalayiin yaxjubuhuna aydan waxaa kaloo xijaaba ukhtaani liab laba habloodoo ukhtaani liabweyn laba hablood ee xagga hooyo xagga aabba ka walaalayiin mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey afar ama shan dhe hablood ay xagga aabba ka walaalayihiin iyo laba ay xagga aabbiya xagga hooye ka walaalayihiin sidii banaadkii markuu laba binto ka tago iyo bintulibniye markuu ka tago ay u dhacayeen banaatulibnigu ayay kuwana u dhacayaan waayo thulusaan bay lahayd thulusaankiina waxa qaadanaya labada shaqiiqo ku waxba usoo hari maayaan wuxuu yidhi khullas buu ina yidhi hadduu akhla jiro walaal xagga aabi hadduu la jiro markay kuwani thulusaanka qaataan isaga ayay casabaynaya markaas suluska soo hara ayay markaa wada qaadanayaan waalmuctiqatu tii wa horaysay kalmuctiqi bay la mid tahay oo iyadana waxaa xijaabaya dee casabatu nasab baa xijaabaysa ila muctiq waxaynu soo nahay casabatu nasab baa xijaabaysa isna waa saas leeg wa kullu casabatin casaba dhammaanteed casabo waxa weeye kuwa aan faralka lahayn man laysa lahu sahmun muqadarun xala tacsiibihi waa ciddaan lahayn sahmi go-aan xilligan wax casabaynayo insha allah waynu arki doonaa casabada kollay tacriifgeeda waa yacni lagu muransan yahay oo naqdin tacriif jaamicahoo maanica waa loo waayo tacriifu laa yakluu min axad min naqdin fayanbagii tacriifu bilcad ibn haayim baa wuxuu lahaa yani ka madnaan maayo tacriif kastaynu keennaa in la naqdiyo markaa intaynu tacriifka iskaba dhaafno casabada unaan tirinna buuri marka casabadu waa cidda aan farala go-an lahayn saddex iyo afar iyo saddex yani afartin iyo sagaalkii duwaraha saddex iyo tobankii aynu nihi waa asxaabu lfuruud waa ciddii ka soo hadhay ee wax dhaxashaa ayaa casaba la yidhaahdaaye waxaa xijaabaya asxaabu furuudin mustaqriqa qolo faralla leh oo dhammaysatay tarikadii dhammaysatay tusaale ahaan islaam baa dhimatay waxay ka tegtay ninkeedii waxay ka tegtay hooyadeed waxay ka tegtay walaalkeed ay xagga hooye ka walaaliyiin waxay ka tegtay adeer waxaynu nihi islaam baa dhimato waxay ka tegtay zawjun wa ummun wa akhun liummin wa cammun bal masaladaa u dhis zawjku maanta muxuu wax ku dhaxlayaa laba faral buu lahaa nis iyo ruuc buu lahaa maanta keebuu taagan yahay nis buu taagan yahay hooyadu sulus iyo sudus bay lahaydeen keebay taagantay maanta sulus bay taagantay waayo waladulwalad walad iyo waladka waladka walaalka cadeemido ma joogaan akhli um sudus buu isna leeyahay camkuna muxuu yeelanayaa waa casabo haddaba masaladii ba lix ugu dhis ile suduska ayagu niskana wuu tadaakulaya lixdii markaa zawjka aada siiso saddex oo nisa hooyadiina sulus oo laba aada siiso sow shan maaha wa akhil umna markaad siiso hal oo isagana ahayn sudusa lixdiiba waa dhammaadeen waxba sooma hadhin camkii waxba uma hadhin markaa waa isaga markaa khayr alabsiyaa la odhanaya wa kullu casabati yaxjubu asxaabu furuudin mustaqriqa ayaa xijaaba faslun fii bayaani irti lawlaadi wa awlaadihim infiraadan washtibaacan waxau halkan nooga hadlayaa siday carruurtu wax u dhaxasho iyo carruurta carruurteedu markay keli keli yihiin iyo markay kulmaanba ayuu nooga hadlayaa si wanaagsanoo tartiib wanaagsan buu sheekhu wadaayo haddana irsulxawaashi walaalaha ayuu haddana inagu xigsiin doonaa haddana aabbaha iyo hooyadu siday wuxu dhaxlaan ayuu ayadana inoogu xigsiin doona yacni casabada ayuu haddana inagu xigsiin doonaa wuxuu uhi alibnu inanku mayd ku dhalay yastaqriqu lmaala xoolahoo dhan wada qaataa wakadalbanuuna wiilashuna waa la mid walilbinti inanta waxaa u sugnaaday annisfu kalabarh baa u sugnaaday walilbintayni labada hablood iyo fasaacidan wax ka sii badanna athuluthaani saddex meeloodoo labaa u sugnaaday walow ijtamaca hadday kulmaan banuuna wiiladiiyo wa banaatun hablo falmaalu lahum wuxuu u suhaydida keli midlu xaddi lunsayni bugu sugnaaday wa awlaadu libni idan faradu maday keliyoobaanka awlaadu sulbi ayay la mid yihiin waxau sheekhu leeyahay alibnu inanka keliya ee maydku dhalay yastaqriqu lmaala xoolahoo dhan wada qaadan mayd baa dhintoo wuxuu ka tegay inan qurahu dhalay cid fadalina ma joogto wuu wada qaadanaya maalka wakada albanuun wakada alibnaani walbanuun laba inan iyo saddex inan iyo afar inan haddii uu mayd ka tagana maalka way wada qaadan waxba ka hadhi maayaan walilbinti inanta keliya maydku dhalay annisfa iyadu kala barh bay leedahay hadduu maydan dhinto inan qura ka tago inantaasi xoolaa kala barh unbay yeelan wixii soo hadhayna liwlaa rajulin dakarin alxiqu lfaraaida biali ahliha fama baqiya faliwlaa rajulin dakar ninka ugu xiga walaal ina walaal adeer ina ina adeer adeer labaad mid saddexaad mid afraad cidda ragee ugu xigta ayaa yeelanaysaa walilbintayni labadii hablood iyo fasaacidan waxay ka sii badanay athuluthaani ayagu saddex meeloodow laba ayay qaadan horaynu usoo marnay inanku inuu wada qaadanayo inamadu walaalka isagoo ilaahay ka hadlaya wuxuu uhi wahuwa yariuha in lam yakun laha walad walaalkii waa dhaxlayaa haddii aanay ilma lahayn markaa wixiiba wada qaadan bay kadhigtay inankina waa kasii awlaysay yusiikum allahu fi awlaadikum lidakari mithlu xaddi luthayni wain kaanat waaxidatan falaha nisfu mar haddii la yidhi hadday inan qura tahay kala barbay yeelan inankiina wixii oo dhan bu wada qaadan weeye inay inantu is qaadan habluhuna ay sulusaan qaadanayaanna dee naskuna waa ku soo array ijmaacna waa ku soo array sidaynu hore aynu usoo marnaynu usoo tilmaanay haddee wuxuu uhi walow ijtamaca banuuna wa banaatun waxa kulmay wiilal iyo hablo falmaalu lahum lidakari midlu xaddi lunhayayn maalka waxay u qaadanayaan ka laba labada digdheefdood ayuu qaadanayaa oo mayd baan idin ogtay inan iyo inanu dhalay inankii wuxuu qaadan laba qori maalikii saddex baa loo qaybin inankuna laba madax buu qaadan inantuna madax bay qaadan yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari midlu xaddi lunhayayn ilaahii abuuray ee kana inan ka dhigay kana inan ka dhigay ayaa saa xukumay ka ku haystaa markaa isagu cid ha abuurtoo deetana wuxuu doonaya ha siiyo laakiin ilaahii abuuray ayaa saa u dhigay taasaa kuu filan xikmadda haddii la isweydiiyo lahaa maxaa ku jira inantu islaamku siduu ugu talagalay tuula cumriha waa yani waa mas-uul baa laga yahay iyada masruufkeeda cid baa la saaray mar aabaheed bay saaran tahay mar ninkeeday saaran tahay haddii aanay markaas nin lahayn aaba lahayn walaaladeed iyo qaraabadeeda raggaa u saarayin haddii intaba la waayo yani baytulmaalka muslimiinta ayaa la saaraya masaariifdeeda haddii la guursado ayadu meherbay yeelanaysaa nafaqay yeelanaysaa hadday milyaneero tahay oy maalka adduunyo haysato inay nafdeeda nafaqayso inay cid kala nafaqayso iska dhaxaluteenabadirasti iyo ninkay nin cideeda nafaqayso lagama rabo ayadaa weliba la siinaya haddaad maanta gabadh yacni milyaneerada guursato adna aana caantaynba haynin adaa lagaa rabaa dee xoolaad leeda xaajiyadaysa masruuf la odhan maayo laba cisho haddaad wax siin weydo subayxata raabic hadday maxkamadda ku geyso oo tiraada waxba wey siin waayo xoolaad leedays masruuf la odhan maayo isagana masruuf la odhan maayo adaa lagaa doonaya ne baa lagu leeyahay xilkaa yani hadday taa raggu dareemi lahaayeen in badanoo mas-uuliyaddii xilkii saaraydba kolay qaad ku riday hadday taa dareemi lahaayeen oo dumarkuna taa ogaan lahaayeen may dhacdeen qaar baa yani markay masruufeen wax walba siiyeen qaadkiina ayaa ka doonaya maalooid gabar su-aali weydiinaysa waxay tihi yani waxay koob iyo tobankii bay weydiinayso waxay tihi weli wuu hurdaabay tii mar naba kusogana qaadku iga doonaya ayadaa la shaqaysaa ilaa hada alxad inay wax siyaanaysa ilahay qaar baa qaadka iga doonaya marka ruuxa dumara ayada sidaasaan wax allo wax takaaliifoo u saaran aanay jirin laakiin inankii sidaasay isaga hadday guur tahay yani waxa la yeeliya wixii guur ku baxay o dhan baa laga rabaa meherkii baa laga rabaa haddii laaqirka waxaa lagu xidhay isagaa laga rabaa sidaa daraaddeed baa ilaahay markaasi ugu badiyey taa kale iyo magtala dee raggun baa bixiyo dumarkuma bixiyaan macnaha iyadoo aan yani ilaahay dee wuxuu xukuma oo xuugaso xikmad xeel dheere ay ku jirto dana waxyaalaas aynu ka dareemayna waxaa kaloo sheekhu yidhi wa awlaadu libni inanka carruurtuu dhalay idan faraduu markay keliyoobaan ka awlaadu sulbi carruurtu dhalay unbay la mid yihiin kuwanuu isagu dhalay inamayahab laba haddaanay joogin ee kuwa uu awowu yahay ay joogaan halkii uun geli ibnu libni yastaqriqu lmaala kula wakadaa ibnu libn walibinti libn annisu walibinti libni asuluthaani sidaas hadday kulmaan lida kelimatu xadidusin halkii ugu dhig haddee wuxu hi falow ijtamaca sinfaani labadiba waa kulmeen bal waa adeegaya fain kaana min waladi sulbi haddii kuwa dhabarka dakaru mid ladhi ku jiro xajaba awlaada libni u xijaabaya wa ilaa haddii kale bal waa adeegaya fain kaana lisulbi bintun hadday ku jirto falaha nisfu walbaaqiina liwaladi libni buu usunayaa dukuree lab aw dukuri walinaas ama labadaa lab iyo dhigd isugu jiray fain lam yakun ilaa unsa aw inaasun falahaa waxa usunaayay midda keliya aw lahumna asudusu baa u sugnaaday waxau sheekhu leeyahay horta waxaynu soo maray carruurtii uu dhalay markay gaar yihiin waynu soo sheegnay carruurtuu dhalay markaanay waxba ka joogin ee carruurtu inankiisu dhalay joogana halkii carruurtu dhalunbay gelayaan haddaba hadday labadiiba wada joogaan kuwa uu dhalay oo dhabarkiisa ka soo go-ay iyo kuwa uu inankiisu sii dhalay hadday wada joogaan say u dhaxlayaan waa tan wuxuu ihi falow ijtamaca hadday kulmaan asinfaani labadii simi waa kulmeen labada simi waa kuwe awlaadu sulbi kuwuu isagu dhalay wa awlaadu libni iyo inankiisu kuwuu sii dhalay ayaa kulmay bal waad eegi oo tafaasiil baa ku jirtay fain kaana min waladi sulbi waladu sulbi kuwanuu dhalay hadduu ku jira dakarun inan quro labi hadduu ku jiro ama keligaad ama cid kale hadla jirto xajaba awlaad alibni carruurta inanku dhalay ma imanayaan inanuu dhalay mar hadduu joogo ama keligaad ama cid kale hadla joogte inankiisu carruuruu sii dhalay waa wuuyaha dhaxal yeelan mayso haa qabso wailaa qoladanuu isagu dhalay ee awlaadu sulbiga ah kuma jiro wax labi waa hablo uun intay dooraanba tirooda ha hab kuwuu isagu dhalay waa hablo keli ah wuxuu leeyahay fain kaana lisulbi bintun hadday inan qura tahay falaha nisfo iyadu kala burun bay qaadan walbaaqii inta soo hadhay niska kalee soo hadhay liwaladi libni liwaladi libni dukuur waxa u sugnaaday inankiisu carruurtu sii dhalaya lab hadday dhabun yihiin labun yihiin aw idukuuri walinaaf ama yacni lab iyo dhadig isugu jira waxa soo haray uxodhaya carruurta inanku dhalay ee lab iyo dhadig bay isugu jiraan markay xaggan kuwu dhalay inan hablamooye wax kale aanay joogin wuxuuna yidhi hadduu inan tahayna kala barh bay qaadan inta soo hadhay waxa yeelanaya markaas hadduu inan qura ahaa oo lab iyo haddii ay markaa dhowr yihiinba ama haddayna miyo hablaba isugu jiraan didgeeduna xadulusiin fain lam yakun kuwan ayaga xagga maydku awowga u yahay waxaa ka joogownayada ilaa unsa fain lam yakun ilaa unsa inan qura aw inasun ama hablo mayd baa dhintay ee wuxuu ka tegay inan quruu dhalay iyo inanuu awow yahay ama inanuu dhalay iyo hablo uu inankiisu sii dhalay falahaa markay keli tahay ow lahunna marka ay badan yihiin asudusu takmiilata ulusaynki bay yeelanaysaa inanta keliga ah ee u dhalay nisbay qaadanaysaa inanta quro awowgaya ama hablaha oo awowga u yahayna waxay qaadanayaan sudus takmiilata ulusayn wain kaana lisulbi haddaba kuwan dhabarkiisa ka soo galay waa bintaani inan qura maaha fasaacidan iyo waxii ka badan akhadataa waxay qaadanayaan ahuluthayni huluhayn bay qaadan waalbaaqiina liwaladi libn ibniga waladkiisa dukureela aw dukura aw ilinaas ayay qaadan wuxuu yidhi mayd baa dhintayoo wuxuu ka tegay laba hablood oo uu dhalay oo dhabarkiisa ka sogay fasaacidan wain kaana lisulbi bintaani iyo fasaacidan wax ka sii badan akhadataa ahuluthayni ayagu saddex meelood labay qaadan walbaaqii inta soo hadhayna ee saddex meeloodoo meel ana liwaladi libni inanku ilmuhu dhalay adukuura ee hadday lab soocan yihiin aw idukuri walinaaf iyo hadday lab iyo dhadig bay isugu jiraan kuwaasaa yeelanaya markay labada hablood sultaankaa qaataan walaa shay-a waxba uma sugnaanin lilinaafi alkhullas yacni dhadig sooca waxba uma sugnaa ilaa an yakuuna asfala minhunna inuu meel ka hoosaysa yacni dakarun uu jooga mooyane fa yucasibuhunna wuu casrayn markaa waxa uu leeyahay sheekhu marka laba hablood oo maydku uu dhalay ay joogaan laba iyo wax ka badan oo uu awowi yahayna ay joogaan waxba ma yeelanayaan waxba ma yeelanayaan maxaa yeelay dee thuluthayn bay lahaayeen thuluthaankiina waxa qaatay labadanuu dhalay ayaa qaadanaya maca suduskii hadda nis marka nis ayay suduskii qaadanaya lakin imika thuluthaankiiba labadii hablood u dhalay baa qaatay ayagana waa hablo soca ilaa an yakuna asfala minhuna inuu meel ka hoosaysa dakaru yahay mooye fa yucasibuna wuu casabayn waxa keliyahe ay ay ku soo kici karaan masalan mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegay laba hablood oo uu dhalay iyo laba hablood oo inankiisu dhalay iyo inanu dhalay inanka inankiis inankiisu dhalay inankaa markaa eddada ay u yihiinee ka hooseeya ayaa casabaynaya oo la qaadanaya intan waxaanay ku magacaabaan culimadu alakhu lmubaarak yacni waa hadduu la derajo yahayna dee marka hore ila khulas bu inayna ma dhaceen alakhu mubaarak baa laydhaha haddii aanu joogina waa dhici lahaayeen hadduu ka hooseeyana isna waa la mid hadduuse ka sarreeyo dee wuu xujaabaya hadduu ka sarreeyo ee kala derajadahay dee khulas baanay noqonaya markuu la joogo ee waa mid ka hooseeya unbaa markaa ayuunbaa ayuunbaa ayuunbaa casrayn karaa walaa shaya linnaasi alkhulas ila an yakuna asfala minhuna dakarun inuu yahay mooyane fa yucasibhum wa awlaadu ibni libni oo maca awlaadi libni la jooga ka awlaadi libni oo maca awlaadi sulbi ayay la mid yihin wakadaa saa'irulmanaazilina waa la mid waxau sheekhu leeyahay caruurta uu inanka inankiisu sii dhalay iyo carruurta uu inanka maydku dhalay markay wada joogaan waxay lamid yihi awlaadulibni oo maca awlaadu sulbi la jooga sow maynaan ka soo hadal maydku carruurtuu dhalay iyo carruurtuu inankiisu dhalay oo awowga u yahay siday u kala dhexlayeen siday isu xijaabayso kumaynaan soo hadal maanta waxa joogaa oo maydkani ka tegey carruuruu inankiisu dhalay iyo carruur inanka inankiisu dhalay awowgii labaad u yahay iyo kuwa awowgii koowaad u yahay sidii ay u dhexlayeen kuwuu dhalay iyo kuwa awowgaasay u dhexlayeen sidoo kale may u dhexlayaan wahaakada wakadaa saasay saa'iru lmanaazil baaqi lmanaazil manaasisha iyo darajo kastoo hoos u degtoo darajo ka sarraysa ay jirtaana awlaadu ibni libni maca awlaadi ibni libni ayuunbay markaas u dhaxlayaan awlaadu libni iyo awlaadu ibni libni oo mayd baalinde wuxuu ka tegey carruuruu inanka inankiisu sii dhalay inanka inankiisu inankiisu sii dhalay iyo carruur kaleo inankiisa inankiisa inankiisu uu sii dhalay waa si aynu soo sheegnay inbay markaa u dhaxlayaan waanay dhacdaayoo marka dee xoolaha la isku daayay isku jiraan ay isku jiraan islaam waa wax dhici karaa wa inamaa yucasibu wuxuu casabaynayaa addakaru naazilu ka lab ee daadegay man fii darajati wuu casabayn wa yucasibu man fawqahu mid ka sarraysana wuu casabayn in lam yakun lahaa shayun min athuluthayn haddaanay thuluthayn waxba ku lahayn wuxuu leeyahay sheekhu wa inamaa yucasibu wuxuu casabaynayaa addakaru naazilu ka labee hoos u daadegi ee awlaadulibniga ah ka daadegee inanka inankiisa inankiisa inankiisa sii noqdee hoosu sii daadegay wuxuu casabeeyaa man fii darajatihi inanay isku darajayin wuu casabeeya walaashii in adeertii ama thulutain waxa uga soo ama yeelay uga soo harin cidda hadday ka hoosayso wuu xijaabayaa laakiin cidday isku derajayihiin ama ka sarraysa horta man fii darajatihi wuu casabaynaya wa yucasibu man fawqahu ta ka sarraysana wuu casabayn waase goorma markuu casabaynaya in lam yakun laha shay min asulusayn haddaan ay sulusaynka waxba ku lahayn masala mayd baa dhinto wuxuu ka tegey laba hablood oo maydku dhalay iyo inan uu awowiyo inankiisu dhalay iyo inan uu inankiisa inankiisu dhalay ogabay sulusaayinkii labada bintu sulbigaabaa qaadanaya bintulibniga sulusaayinkii waxba oga soo horin mayaan way dhacaysaa haddaa waxaa casabaynaya ibnu ibn ibnigaasa casabaynaya waa kaynu soo sheegnay waa in lam yakun laa shay min asulusayn haddii laakiin sulusaayinkii ay wax uga hadhan yihiin oo masala waa bintu wa bintu ibnin wa ibnu ibnu ibnin mayd baan inta ogata inanuu dhalay iyo inanuu awowu yahay inantu nis bay leedahay inanteedu awowgu yahay inada suduskii bay leedahay ibnu ibnu ibnin markaa ma casabaynayo faralka sulutaanka markay qaataa wixii soo hadhay ayuu qaadanaya markaa faral bay yeelaysa casabayntiisa ay kaga maarmayso uma baahan faslu fii miraafi bayaani irsi alabi waaljaddi wa irsi lummi waxaa wada sheekhu inooga hadlayaa dhaxalkii aabbaha iyo awowga iyo hooyada dhaxalkii walaalula wuu ku xigaa wuxuuli sheekhu alaabo aabbuhu yarisu wuxuu ku dhaxlaa bifardin idaa kaana macahu ibnun aw ibnu ibnin markuu la jiro wa bitacsiibin casabayn buu ku dhaxlaa idaa lam yakun marka aanu la jirin waladun wala waladu ibnin wa bihimaa labadoodaba wuu ku dhaxlaa idaa kaana idaa wujida bintun aw bintu ibnin idaa kaana laha bintun aw bintu ibnin lahu sudus baa usaa fardan walbaaqi bacda fardihi baa usalay bilcusubati buu ku qaadan waxau sheekhu leeyahay aabbo yariisu bifardin mar faral buu wax ku qaataa oo waa lix meeloodoo meel idaa kaana macahu ibnu oo ibnu ibnin markuu la jiruu la joogo inanuu dhalay maydku ama inanu inankiisu dhalu awow yahay aabbuhu muxuu qaataa markaa lix meeloodoo meel baaqigana ciddaa inanka ama inanka inanku dha ayaa qaadanaya wa bitacsiibin wa yaarisu bitacsiibin casabayn buu ku dhaxlaa oo xoolaho dhan wada qaataa idaa lam yakun markaanu la jirin waladun walaa waladu ibnin inanu dhalay iyo inankiisu yani waladun ilmo uu dhalay walad waa tari haddii walad layla waa lab iyo dhadigba waladun ilmo uu dhalay haddaanu joogin walaa waladu maydku u dhalay waladun maydku ilmo u dhalay walaa waladu ibnin inanka maydku ilmo uu sii dhalay haddaanu joogin aabuu casaba ayuu ku dhaxlayaa oo hadduu keligii yahayna xooloo dhan wada qaadan haddii saaxiibu fardin uu la joogo mid faral la helaa wixii soo hadhan saaxiibulfaralka dabale ayuu qaadan masalan xaas baa la joogtaa nin baan inta wuxuu ka tegay aabihiiyo xaaskiisii heshraantu waxay qaadanaysaa afar meeloodoo meel saddexda soo hadhayna odaygaa qaadan markaa markaana casabayn buu ku dhaxlaa wa yarisu bihimaa casaba iyo faral labadaba wuu ku dhaxlaa idaa kaana markuu la jiro bintun inanu maydku dhalay aw bintu ibnin ama inankii maydku inanu dhalay lahu sudusu fardan wuxuu leeyahay sudus buu faral ahaan ku qaadanaya waalbaaqii bacda fardihimaa faralkooda dabadii aabbaha iyo bintada fardihimaa ama aabbaha iyo bintulibniga kalba kii la jirta wuxuu ku qaadan bilcusubati casaba ayuu ku qaadan masele mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey aabbihii iyo inanuu dhalay inanta maalka waxaad siinuu kala badh lix baad masalada ku dhisi inanta waxaad siisaa saddex hal oo sudusa aabbaha sii labadaa soo hadhayna casabu ku qaadanaya markaa saddexdii soo hadhay ayuu saa ku qaadanaya suduskii casab alxiqu alfaraa'ida biahliha famaa baqiya fali wlaa rajulin dakar waa sida xadiidku tilmaamaya faraliyada iyo nasiibyadaa go-an waxaa haleeshiisaan ehelkeeda leh faabaqiya wixii soo hadhaa faliwlaa rajulin dakar ninka lab ee ugu dhixiga ayaa yeelanaya isagaana markaas ugu dhow awowguna wuxuu la mid yahayuun aabbaha ayuu la mid yahay isaguna saddexdan xaaladood aan sheegnay awowga aabbaha ayuu kula mid yahay walilummi hooyadii waxa u sugnaaday athuluthu aw isudusu fi lxaalayni saabiqayni labadii xaalayn noogu soo hormaray fi lfuruudi faralyaalkii walahaa waxa u sugnaaday fii mas'alatay zawjin aw zawjati wa abaweyni ulu maa baqiya wuxuu soo haday ulukii bacda zawji bacda fardi zawji aw zawja ama zawjaa dabadeed waxau leeyahay sheekhu walilummi hooyadu waxaa u sugnaaday athuluthu saddex meelood oo meel idaa lam yakun macaha waladun walaa waladu ibnin walaa cadadu min alikhwa marka arrintaa midna la jirin waxay qaadanaysaa lix meel saddex meeloodoo meel aw isudus ama lix meeloodoo meel bay qaadan idaa kaana macaha waladun aw waladu ibnin aw cadadun min alikhwati walakhawaat marka ay intaa midun la jireen lix meeloodoo meel bay qaadan fi lxaalayni asaabiqayni labadii xaalay noogu soo hormaray fi lfuruudi fi fasli lfuruud fasaladii faralyaalka masalo kale oo qaraaweyn la yidhaahdo ama cumariyatayn la yidhaahdo ama khariibatayn la yidhaahdo qaraaweyn waa la yidhaahdaayo dee sida kawkabkaa marka iyo xiddigaa dhalaalaya ayay u caan noqdeen cumariyataynna waa la yidhahda cumar baa xukumay khariibataynna waa la yidhaahdaayo waa laba masalo khariiba masalada zawjin wa zawjatin wa abaweyni marka ay masaladu tahay say ama zawjad iyo aabbe iyo hooyo hooyadu waxay yeelanaysaa huluthu maa baqiya waxa hadhay bacda zawji bacda fardi zawja aw zawja intuu zawjku intiisa qaatay ama zawjadu inteeda qaadatay dabadeed waxaa soo hadhay hulusulbaaqigii bay qaadan oo masalan masalada hore bacda zawjin markay islaani dhibato ka tagta ninkeediiyo aabbaheediiyo hooyadeed masalada waxaad ku dhisi lix zawjku wuxuu qaadanayaa saddex saddexdaa soo haray haddaad hooyadii maanta hulu siiso ilmaad meel waladnima joogo waladulwaladnima waladulibnina ma joogo waladataxadudina ma joogo waxay asalku inay hulu qaadato laba ah abi maxaa u soo haraya markaa hal shareecadana machuudkuma aha lab iyo dhadig isku derajo ah oo dhadigu badsado marka waxay lay culamadu hulusulbaaqi saddexdan soo hadhay ayay midkii yeelan waa bacda zawj aw zawja markay tahayna dee ruuc markaaad ku dhisto mase afar markaad aad ku dhisto ama labiyo tobanma haddaad ku dhisto yacni hooyadu marka aabbuhu badsigii machuudka ahae la yaqaanay baanu ka badsanaynin oo markay rubcoo saddexa qaadato isna hadda hadday yara markaa thuluth qaadato oo saddexa afara afar iyo saddex toddoba waxay noqonayaan waxaynu siinay waxaanu masala labiyo toban markaaad ku dhiso ee aad zawjada rubuc siiso saddex soo maaha adeeyo aabbahana aad si- hooyada sulus aad siiso af- afar afara soo maaha saddex iyo afar adigu badsigii macru macruudka ee la yaqaanay baanay ka badsanaynin afar markaa inta masaladii loogu dhiso ayuunbaa zawjadu markay rubuc qaato saddexda soo hadhay ayuunbay markaa sulusulbaaqi qaadanaysaa mida abbuhuna wuxuu qaadanaya labada soo hadhay buu qaadanaya halkaa masalada waynu ku celin doonaa insha allah waqtigii baynaga dhacay wallahu aclam